gobolkii mudug oo dhan baa wada shaqaynaya ciidamada hadda amniga ilaalinaya waxa weeye qabiil ma kala laha iyo cid midna waa isku mid koonfur buu jiraa iyo waqooyi buu jiraa ma leh ciidanka amniga sugayaa waa isku dhaf waa isku mid waxaan la filaynaa inaan u gudubno haddii alla idmo in gobolka mudug suu ahaan jiray inuu noqdo oo hal maamul uu yeesho oo hal meel oo mujtamacu isku mid noqdo oo sidii awal qofku meeshuu rabo uu u mari jiray in uu u maro baan rajaynaynaa haddii alla idmo wax kasta wax kasta ilaahay baa hagaajiya oo arrimaha ilaah baa iska leh marka ilaahay ha noo hagaajiyo nabad hana siiyo nabadda marka ha lagu dadaalo oo aan wada shaqayn